waa in lagu tukadaa afartankaas hadde sida madhabta ku socoto weeye masaladana aqwaasha ku timid waxa weye aqwaal farihii ka badatay oo culimmada niba meel ku dhiftay inta cadadka jumcada laga rabo cadadka jumcada laga rabo ninba meeluu ku dhiftay jumcadana sida muuqanaysa cadad un ayaa tukan jiray maahane keli keli iyo labalaba iyo saddex saddexna looma tukan jirin axaadiidta afartanka sheegaysaana waxay u kala qaybsamaysaa qaar daciifa iyo qaar aan meesha nas ku ahayn oo maalan xadiid xasano waxaa jira ascad ibnu zuraara jumcadii uu tujiyey dadku inay afartan ahaayeen laakiin hadday afartan ka yaraan lahaayeen ma tujin lahaa hadday sidee bay ahaan lahayd taas lagama hadlo laakiin waa shay waaqicatu xaaloo mar dhacday oo afartan bay ahaayeen dadku maantii tujiyey marka afartan ka yara inaysa tukan karin nas kuma ah axaadiidta afartanka iyo kontonka iyo sheegtana oo mawduucaas cadaysana waxaa weeye axaadiid daciifa wey cadad kolba ugu yar oo nebiga sal allahu calayhi wasalama la jiray waxay ahayd markii salaada jumcada laga kala tegay oo safar uu yimid oo dadkii kala yaaceen toban iyo laba nin baa ku hartay meesha cadad oo xadiid saxiixa ku jiro oo ugu yar oo mansuusahu muuqda cadadkaas laakiin axaadiidtaas iyo qaarkoodna mawduuca nas mawduuca uusan naska ku ahayn qaarkoodna daciifka ku yahay بعض المذاهب باكو تكت أربعين أفرتن رجلا نينو أحرارا حرارا أفرتن قاركود أدوميهم كسعون ميسولي بالقين قانقار هدي أفرتن قاركود عروري هينو كو أنصح ميسو عقلاء وإني وحقرانا هيان مجانين وحبكو أنصح مهين مستوطنين وإني دقينهم حيث ميل تقام الجمعة جمعة ميش لغو اوغه waa inay degan yihiin la yadcanuuna canhu maqaamka meeshaas ay ka guureen ila lixaajatin xaaje maaha inuu xaaje u safro meel hebel buu tagaayo dan ka soo gudanaya maan meeshaas asal oo uu degan yahay marka waa inay mustawdiniintaasna yihiin afartankaas marka waa in lagu oogo waa shardi وألا يسبقها marka dadan mustawdininayo uu deganeen oo meel iska socdo musaafir oo maanta meeshan joogsanayo brit meel hebel oo saas oo kale dadkaas dadka jumcada saldhiga oo ama ah musaafirkii la sheeg laakiin ninka magaaladan jooga oo dana dartoodu jooga waxbuu ka bartaa ama waxba meeshuu shaqo ka qabsanahayaa magaaladuu joogaa nin hadda safar ku jira maaha jumca hadday soo gasho inuu wax ka tukada waa laga raba oo meeshaas waxay kala qaadaan qofka jumcadu ku waajibtay iyo qofkay ka ansaxayso ee qofkay ku ansaxayso oo saldhigga u noqonaha iyo qofkay ku waajibto oo ninkan magaaladan beriye iska joogahayo oo waxbuu ka bartaa lix bilood iyo shan bilood iyo waxbuu rabaa inuu iska joogo ninkaas kale waxay dhahaan jumcada waa laga rabaa laakiin dadka afartankaa hor la tirinayo kuma daraano jumcada saldhigga u noqonaha meesha afartanka ka yari meel oo jumco maahan ay leeyihin wa allaa tasbiqahaa waa inaysan ka hormarin walaa tuqaarinhaa la xiriirsan jumcatun ukhraa jumco kale magaaladaas jumco kaloo la tukaday ama waa inaysan ka hormarin ama waa inaysan la sinmin la sinmidda iyo ka hormarkana waxay ka ka xisaabinahayaan jumcada dhammaatibkeeda marka jumcada dhamaatinkeeda ay dhammaanayso waa inaan jumco kalena ka horrayn jumco kalena la sinayn oo isku mar aysan dhammaan meel kale lagu tukana xayu laa yashuqu meeshuusan dhibayn alijtimaacu in lagu kulmo fii mowdicin waaxidin meel kaliya in lagu kulmaa markaysan dhibayn magaalada haddaysan suurogeli karin hal meele in la iskugu yimaado jumcooyin kala duwan baa la tukanahayaa laakiin ayaguna waxa weeye xasba alxaaja baahidu inta ay keento haddii masjidkaani buuxsamo masjid kalaa la bilaaba haddii midka kale buuxsamo mid kalaa la bilaaba haddii ay suuragal tahay intii hadda jumcada lagu tukanaya inay dadku ku dhammaadaan kuwaasaa lagu wada laakiin kooxdii isku tagtaaba inay meel iska furtaan oo jumco ka dhigaan oo taas waxa weye waqtigii nebigu joogay sal allahu calai wasalam khulafadii hal meelaa lagu tukan jiray masaajidda kale o dhan waa la soo cadeli jiray hal meelaha lagu tukan jiray waa waxaa la rabo in jumcada dadku isku yimaado dadkao dhan inuu isku yimaado meel la rabo wey haddee ijtimaaciyadana qaarkood waxa weye ijtimaaciya xaafadaha midka maantii oo shan jeer xaafadda masjidkeeda isugu imaanayso midna waa midka jumcaha dadka xaabeledka dhan isku imaanahay hadii beledkaas masjid xataa inay tahay shardi ma hadii heli karaan meel weyn oo dadka dhan jumcada ku tukado meeshaas lagu tukanahay halka meel hadii la waayo marka daruura timid waa daruuratu tuqaddaru biqadriha qadarkeeda lagu qadara hadii hal masjid lagu tukan waayo kooxdii waliba meel iska camirato ma soconayso marka ee masaajida ee maxaafadaha ama tuulooyinka waxaa la rabaa haddii masjidka hore caajizo dadkii ka caajizo banaankiisa in lagu tukada laga caajizo dadkii ku rafaado suurogeli weydo hadda kale mid kale hala bilaabo walimaamu waaxidun min arbaciina imaamku waa mid ka mida afartankii afartanka inuu ka mid baxsan yahay shardi ma falow naqasuu hadday nusqaamaan fi salaati salaada dhexdeeda canil arbaciina afartanka hadday ka nusqaamaan oo salaadii dhexdeedii qaarkood iska tog ow kharajal waqtu waqtigu uu baxo fii ahnaa'ihaa salaada dhexdeeda salaadii imaamkii baa markii hore daahay casir baa soo galay intii salaadii jumcada lagu jiro atamu duhran duhur bay dhammaystirhayaanba hadday afartanka ka nusqaamaan kolbaa sida uu tusinahayay xadiidkii oo infidaadka ay salaada jumcada ka kala yaaceen oo ay ku yaaceen suuqa ay ku yaaceen xadiidkaas wuxuu tusinaya nusqaantoodaas inaysan dhib keenin walow shakuu hadday shakiyaan qabla iftitaaxihaa salaada inta aysan bilaaban fii baqaa'i lwaqti waqtiga baaqi ahaanshadiisa hadday ku shakiyaan sallow duhran duhur bay tukanay meesha hadee weli duhurku asaaladiisii meeshaan kama maqna sida madhabtu ay ku socoto xadiidna waa ku jiray salaatu ljumacati rakcataani wa salaatu almusaafiri rakcataani tamaamun ayru salaatu lciidi rakcataani tamaamun kayru qasri waa salaad tamaam aan nusqaan ahayn marka meeshii shaki uu galaba duhur baa loo wareega hadee asalna waxaa ahay inay duhurkii inuu tegayba haddaan la ogeyn inuu duhur jiraybaa asalba ahayd saasoo ay tahay wuxuu duhur baa la tukanaya maadaama lagu shakisan yahay waqtiga duhurku inuu jiro marka jumcadii duhur baa asal u ah sida meesha ka muuqanaysa wain shaqal ijtimaacu ururiddu hadday dhibto bimowdicin meel keligeeda lagu soo ururo ka misra wa baqdaada jaazat ziyaadat ljumca jumaci jumcooyinku inay ziyaadaan baa bannaan bixasabi alxaaja xaajada qadarkeeda beledkii waa weynaaday hal meelahoo qaadi kartaa ma jiro markaas xasab alxaaja weyn markii loo baahdo masjid buuxsamaba mid kale la bilaaba xasab alxaaja wain lam yashuqa hadduusan dhibayn ka makkata maka weeye walmadiina oo masjidkoodu markaas wuxuu arintaas ku dhisan tahay madiina iyo maka waa ay yaraayeen masjidka dadku iskugu soo ururi jiray masjidkuna waa weynaa magaaladuna waa yarayd laakiin hadda hal meel inay iskugu soo ururaan maka iyo madiina midna ka suuragal ma midkoodna meel inay iskugu soo ururaan suuragal uma noqon karto maxaa yeelay dalcaddii aa ka degtidba magaalo yar baa ku jirta marka haddii aysan dhibayn meel inay iskugu soo ururaan maka iyo madiina waa iska miaal maalin un meeshii ay marahayeen ee hadda waxaa laga soo qaadaya magaaladii dadkeedu iskugu soo ururi karo hal makaana oo fa uqiimat jumcataani laba jumco la oogo faljumcatu jumcada saxiixada ah hiya luulaa midda hore wo faljumcatu saxiixatu hiya luulaa wathaaniyatu baaila midda labaad ma jirto midda hore hormarta ayaa ansaxaysa wain waqacataa macan isku mar hadday dhacaan ow juhila sabqu horumarka laga jaahil noqdo ustu'nifat jumcatun jumca lasoo bilaaba marka masaladaasi waa meel arintii fawdo iska tahay oo dadkii aysan ahayn dad wax nidaamiya aysan haysanoo nin walba iska fagaxsanahayo masaladan asalkeedu waxa weye intii nebiga joogay sala allahu calayh wasalam iyo khulafadii intii ay joogeen isku hal meelaa lagu tukana meeshana waxaa laga xisaabinaya magaalada adraafteedu waa kala fogtaho daraftaas lagama imaan karo maaha magaalada waxaa looga imaan jiray sideed miil ayaa looga imaan jiray sideed miil ayaa looga imaan jiray jumcadaas masjidka ee nabiga sala allahu calayh wasalam laakiin boos qaado oo ayaan haddii la waayo wa arkaanu lkhudbati khamsatun shan wey alxamdu lilah xamdigaas haddee nabiga sala allahu calayh wasalam maadaama uu khudbada ku bilaabi jiray والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصية بالمركز سلاد داس نقول با آيات تفسير كيديو ورفعنا لك ذكرك ميل على اللي ماشي على لو حساب النبي قال لو حساب وحنا مال ميل حسن لو تحرع والوصية بالتقوى الله والوصية بتقوى الله عليك عبسيديس انه اسكو دردارمو والنبي صلى الله عليه وسلم ددك ووانين جرو وعبسي جلين جري خطبوينك حديث صحيح وكاس كجي يجب ذلك في كل من الخطبتين لبدا خطبه مدي كستبا ولا اسكربا حمدي يسالغا iyo in la iskara dardaarmo taqo marka lafdul wasiya mutaayin ma ahana waxa la rabaa in uu qofkan ee wala xasuusiyo la cabsi geliyo oo rabbi cabsidiisi la faro ويتعين لفظ الحمد والصلاة وعينوبه ولا يتعين لفظ الوصية وصية لفتقول وصيكم بتقوى الله إن إله شرط ما فيكفي وحا كافينا يا اطيع الله الا اطيع وا كافينيس انت سوا كافين كرت صدح ربنا ومشاس مرحيا والرابع قراءة آية آية وأخيه في إحداهما مدود إنه القرآن هو أخيه salaadana hadii waa ku jirtay jumcada nabiga sallallahu alayhi wasallam marmarka qaar kood qaaf oo kale suurad oo akhrin jiray quraanku waa ku jiray mar walba والخامس الدعاء للمؤمنين في التاني إن رجع خطبة لبعض مؤمنين تلو الدعاء مرك كل بحديث استغفار مؤمنين تكجرة حديث كاس بزاف ورينا هي سنة كيس ضعف وكجرة حافظ بن حجر في بلوغ المرام إن كستو حافظ هيتمي سجن وحو كان وحو يرهذا dabaraani walaaba ku jira laakiin dabaraani waxba kama sheego kulley baan anigu mana raajicin labada xadiid midkoodna marka mu'miniintii loo duceeyo mu'miniinta istikfaarka keligiis shardi maaha in islaamkii alla kor u qaado gaaladii jabiyo mu'miniintii loo duceeyo wa sharduhumaa shardu lkhudbatayni alطahaaratu dahaarowe waa inuu dahaaro qabaa ninka khudbada akrinaya salaad buu rabaa inuu galo wasitaaratu asturaansho weeyo cawradiisuna waa inuu asturan tahay wa wuquucuhumaa labada jumca waa inay dhacaan fii waqti duhri duhurka waqtigiisa qabla salaa oo khudbada lasii horumarin maayo waqtiga duhurka ayaa khudbada la akrina salaadana waa inay ka horeeyaan walqiyaamu fiihimaa waa inuu istaagaa nabiga sal allahu caleyhi wasalam siduu istaagi jiray qur-aankana uu ishaaray watarakuuka qaa'ima وإشارة القرآن والقعود بينهما دحدود إنه فريستو وأسجن حديث صحيح وحا كجري إنه النبي صلى الله عليه وسلم خطبه استاج جرو فريسين جرو كعجر ورفع الصوت عدكيس إنه كريالو بحيث يسمعه أربعون أفرتا أي مقلان تنعقد به الجمعة جمعة أي أي أي كوجدنت النبي صلى الله عليه وسلم مركو خطبة آخرنا هاي صوت كيس إنه أكون نقول جري حديث كمسلم وأكون على صوته واشتد كأنه منذر الجيش سيدنا عيدا مدقة أيوة كدقة أيوة كله كربو قال جري النبي صلى الله عليه وسلم وسننهما سنن الخطبتين منبر منبر وي أو موضوع عال ميل سري هو حال ميل دتك ولا إمامك ولا أركك أيال وأن يسلم وأن يسلم إذا دخل مركو صغر هذا ننكي ددو يمادا سيدو سلام جير وإذا سعد منبرك هدو كره ودد كرن بو سلام هيا إلا سلام تمسك وسو غلايا انت يرتا حكتا أيا أيا مقليس ويجلس وفريسنا حتى يؤذن إلى الآذان ويعتمد وعسكنا على سيف سيف أو قوس قانص أو عسن قل oo markii uu ku khudbo ku akhrinayo meel aan minbar ahayn oo meel cuskaday aan la arag marka waxbuu cuskanahay si dhaqdhaqaaqiisa ayuu xadido oo nabiga sallallahu alayhi wasallam ee minbarkan intaan la sameyn wax riwaayo waxa jiray waxbuu nabigu sallallahu alayhi wasallam uu cuska marka waana cuskashe ee seeftan ama dad baa lagu hadidayaa ama islaamku seefku ku koray taas waxa weeye waa iska ijtihaad culumada wayuqbilu calayhim dadku kusoo jeestaa fii jamiicihimaa labada khudbaba oo sida salaadii istisqahoo kale markuu cabaar duceeyo xagga dadka duceeyo xagga u jeesan mahaye dadku kusoo jeedaya labada khudbo uu ka dhammayna dadku kusoo jeeda waljumucatu rakcataani laba ragco wey intaas khudbadii bay ku jirteen laba ragco weeyo yaqra'u fi luulaa wuxuu akhrinahayaa aljumucata wa fi thaaniyati almunaafiquun waman adraka ninkii haleela maca alimaami imaamka la jirankeeda rukuuca thaaniya ragcada labaad rukuucdeedii wadma'anna kuna xasila inta imaamku rukuucda ku jira xasila faqad adraka aljumucata jumcadii waa haleelay marka jumcada inta lagu soo haleelaya waxa weeye ragca in la soo haleelo rukuucdeedii haddii rukuucdaas ka bacdi uu haleelo marka waxay noqonaysaa fadiilo waa soo gaaray hadduu cudurdaar lahay awal uu ku daahay laakiin jumcadii buu tukanahay wain adrakahu hadduu haleelo bacdahu bacda rukuuc فاتته الجمعة جمعة وكتكتا فينوي الجمعة جمع نيسنا خلفه إمامك كذلك لين كان الظهر بتكن دونا jumcana waa niyeysana oo duhurbuba tukan doonaa maa duhur tukada nin oo dadkaas duhurka tukanaya ka mida jumca ka ansi inta jumcadu ka dhammaanayso waxaa lagu yidhi salaad duhur ka ansix mayso marka inuu duhur niyeystaa wax u suuragala maaha maxaa yeelay ilaa jumcadaba laga quusto duhurba maba ka ansixeen marka jumcada markuu la tukanayo jumca lagu jiraa imaamkaana lagu dayanayaa jumcu niyeysana imaamkii markuu salaada ka baxaan oo ay kala furtaan ninkan jumca uma suuro geli karto qadaru jumca ku haleeli kara ma soo gaaro duhurkiisu dhamaystira laakiin hadduu ragco ku soo gaaro ragco kale ku dara fayda salama hadduu salaamaysto atama duhur duhur buu dhamaystiraya marka waa nin wax uusan niyeysan buu hadda tukana awal jumcuu niyeystay haddana wuxuu tukanaya waa duhur laakiin intuu imaamka la jiray jumcuu ku jira wayundabu waxaa la sunneeyaa limuriidihaa ninka jumcada doonahaya jumca inuu ka qayb galuu rabaa an yaqtasila inuu qubaysto cinda dahaabi markuu tegahaya agteeda inuu qubaysto meeshii hadda jamac layskugu imaanahayo dhanna waa ku fiican yahay qubayskaasi jumcadana haddee nebiga sala allahu calay wasalam axaadiid dhowraho qaarkood waajib inuu yahay qubayskaasi uu tusinahayo ayuu nebiga sala allahu calay wasalam ka soo aroortayo marka waa inuu qubaystaa wayajuusu min alfajri salaada subaxa laga soo bilaabana waa bannaanta oo ninkaas waxa u suura gashay salaada subaxa ee fajirkii oo dhashay inuu qubaysto oo hadda tago masjidka fariisto inuu qubays dambe u soo laabtay lagama rabin ninkaas marka inuu intuu saaka subaxdii qubaysto ee iska baxo oo jumcada qubayska jumcada ku taga suuragal bay u tahay fain cajaza hadduu qubayska ka caajiso waa suurageli weeye biyaba waa waaye tayamama waa booraysanahay nadaafada keligeed meeshu maahane cibaadana waa ku jirtaa cibaadada bedelkeedii waxaa ah boorays ayaa وأن يتنظف إنه سنظيفية بسواك عضي يواخذ ظفر عدده وسكجره وشعر تمين زايده وسكجره وقدع رائحة كريهة أركي يلا دبسده إنه وسكجره هدول دي تسني هاي إيو يدك اسكجره ويتطيب إنه أدقيه ويلبس أوف مرتو أحسن ثيابه دركيسة كان هو ناكسي وأفضلها دارك متك ugu fadli badan albiid dharka cadcad dharka cadcad baa ugu fadli badan oo nabiga sallallahu alayhi wasallam si gaar ah u amaanay oo dharkiina waxa ugu fiican midka cadcad ee mootadiina ku kafana idinkuna gashada والإمام يزيد عليهم وكزيادينه في الزينة قروحدا وإمامك ما دام ضدك إنديه سكود عيان ضدك يقولون هرتي سوى تاجيه السجا وأكود ذلك الزينة cumar ibn khadaab radiallahu canhu markuu kusoo arkay masjidka agtiisa dhar oo xariirho lagu gadahayo dharkii quruxdiisa uu begay oo nin dharkan waxaa keenay boqorada u tegtegi jiray marka mid boqoraha soo siiyey boqorkaana dharkuu soo bixiyeyna de waxaa weye dhar cajaa'ib leh marka cumar markuu u begay nebiga intuu soo kaco u ku yimid oo yir dharkan gado ah maanta jumcada iyo wafdi markuu ku yimaada ayaa gasho tiri nebigana sala allahu caleyhi wasalam markaa xariirnimadii uu ku nacay wuxuu yidhi inamaa yalbasu haadihi man laa khalaaqa lahu fi laakhira laakiin kuma nicin dharkan quruxdiisa kuma bushin meesha kuma caaridin nabiga sallallahu alayhi wasallam wayukrahu lilmar'ati naagti waxaa loo kahdaa idaa xadarat hadday masjidkaba tegayso adiibu diib waa loo kahdaa wa faakhiru thiyaab iyo dharka aada u wanaagsan ayada masjidka gurigeeda inay iskaga tukataaba u fiicnayd haddayse masjidka timaado inay dadka kala dhibto lama rabo oo dadkii fidnayso lama rabo wayubakiru waa ka lahaa inuu kalahaan wayubakira an yubakira inuu kalahaana waa u sun wayuriid wayundabu limuriidiha an yaqtasila wa an yubakira wa afdaluhu tabkiirkaas kan ugu fadli badan kalahaadaas min alfajri fajrka laga bilaabo inuu salaatu alfajri ba hore masjidka iskaga aado ويمشي وسعدا بسكينة عالية وقار دقنا شو كسعنا si tartiib u soconaya markuu soconayo nin salaad ku jiro kala xisaabsan intuu salaada u siiso walaa yakabu makaro illa al-udhr al-udhr maahan udhr dar ama meesha fogaanteeda ama asaga daciifnimadiisa ama asbaabtaas maahan tilaabooyinkiisa u xisaabsanaan lahaa tilaabooyinkaas ayaa u xisaabsanaa tilaabadu taabta ee daraja u ziyaadaysa ويدنو من الإمام إمام كودو هذا وحضر عدو صهر مرمي الإمام كأكتسان وفريسو أن يدنو من الإمام إمامك هذا حديث كينا وكجر تقويس ودنا من الإمام ويشتغل إنه كشغل وما بالذكر الحسيدسي والتلاوة قرآن أخرسي والصلاة النبي وكسل لي أم صلاة دي وتكنه ولا يتخطى رقاب الناس ذاتك اللقميسة كما تلابسه نين انتو صودا ذاتك كتل تلابسنا هاي هاد وبوس رحتسنا هاي ذاتك كتل تلابسنا كاسلام oo jumcada fadiiladeeda waxa lagu helayo waxa lagu daray ee inuu sandadka ka tiltilaabsan fa ila wajada furjatan meel banaan haduu helo la yasulu ilaahu usan gaarin illa bi takhatti inuu dadka tilaabsada maana la mikrah la kaanma dadka safka u fadhiya ayaa waxa laga rabay meelaha banaan inay inay buuxiyaan kuwan gadaal fadhiya meesha banaan inay buuxiyaan laga rabay haday meeshii ka sokay goosteen ee hadii ay kala baneeyayaan u baneeyayaan ha gudba hadii kalena ay baneey waayaan booskaas iyaga ku tacadiya la baneen maayo booska la dhaafin ninka inuu u gudbo leeyahay damba hadda ku haysa inuu meesha u gudbo laakiin dadkii oo boosaskii xirtay inuu ka tiltilaabsado meel aan raadsanaya waa ku yiri iska fariiso dad waana dib dhaca dadkan waa dhibta ويحرم وحرام أن يقيم إنه استاجي رجلا ويجلس مكانه بوسكي سو فريستو نين انتو مالك كعصد انو بوسكي سفريستو واك حرام فإن قام هدو أسو اسكي استاغو باختياره اختيار كيس جازة وبناتا نين با اسكا كعب أما نين كانوا قوة كعب أما سيغا اسكا كعب واسكا بناتا انو اسكا فريستو خيار كيسو كعب ياسو مكعين من حشود سين من حوغين نين كان كما كعين سو بوسكي ويكره وحال كهذا أن يؤثر إنه دوره غيره غير كيس بالصف الأول صف هور المقدور ما الصف هوره في دين تو كقعين إلى هبل أظن فريسه دوره تاسو على كهذا أو بالقرب من الإمام إمامك ودوا شديس مركب ما شيء قربضة وقال له ودوانه سبحانه وتعالى قف والبعثة قال رواينه كم التدو وحي مسالح الدنيا قف والله دورك laakiin shayga oo rabbiga loogu dhawaanayo subhanahu wa ta'ala nin walba asaga la rabaa inuu dhawaashadaas helo nin walba asaga laga rabaa inuu helo ee ninna loo doorin aw bil quwa bi kulli qurbatin min wax kasto alle loogu dhawaadaba inuu dooro u dooro waa loo ka hadlaa ويجوز وحا بنان بيري أن يبعث إنه دره من يأخذ له موضعا نبوس وقبطه يبسده شيئا شيئا وفدي فيه مسألة هذه مسألة عجائبة وهي إيه ابن قدامة وحكين جري محمد بن سيرين ما ما قانا قلام سودر سنجر وحورين جري مال إسي فريس وحد السنة دنا مكيني meeshaas hadda mar laba dhigi jirin ee wiilka si fariisanayo markuu hadhow tidi yimaado meesha ee u banayna haduu u banayo asoo waqtiyaarkiisu banayo dhib ee waxa weeye qofkaan aan fadiila seegtay ma aan dhib jirin laakiin ee dadka inay marya iska daadsadaan oo meesha intay dhigtaan nin walba meel xijaabtay oo dadkii kala gadaal fariistaan oo nin meeshii geli kara aan la arag waa mas'ale u baahan ee daliil waadix u baahan laakiin asaga nafsadiisu wuxuu ka dhigay mas'alo oo ee ninkii meesha uu marada dhigtay inaan xaqba u lahayn laakiin liqayrihi qayrkiis wuxuu leeyahay yiri isaalatu min iska zuuliyo wal julusu makaanu booskiisa inuu fariisto maryahan intuu iska aruuriyo dad kale inay iska fariistaan waa u bannaan laakiin meeshaas fariisigeedu waxa laga yaabaa mashaqo aan hadda meesha oolin inay abuurto oo isqaqabsi dhaliso isqaqabsi inay dhalisaa suuragal isqaqabsi hadday dhalinayso waa loo dhaafa laakiin ninka meeshaas fariista meesha xaq uma leh oo dadka inuu kula murmo waxaa suuragala inay masaladaas iskaga dhisan tahay qiyaasta maalan qiyaasu tahajur wax la yiraahdo dhul iska banaan oo beledka geestiisa haduu tago nin calaamad ku dhigto waxa la yiraahdaa tahajur hadii la damco dhulkaan in la dhisto dhowr nin isla timaado mutaxajirka la hormariyo waxa la ninkaan oo calaamo ku dhigtay asaga hormariyo hadii ee asagoo aan ka warqabin nin kale iska dhistan asagoo meeshii ma milkinba waa mutaxajir ee asagoo ma laha milki ma laha marka mas'alada taxajirka oo kale waxa laga yaabaa inay ku qiyaasayaan ay leeyihiin meeshu waa iska banaanay hadduu nin uun calaamo dhigtay isaga awla ku ah laakiin nin inuu meel xajis xajisto oo meeshiisaas aan laga geli karin waxa weeye waa ee mas'ale meesha ku jirta ma ابن قدامه لبا قول بو كين جiro waa la iska qaadi karaa iyo shaqabka laga dhowrsanaya laba qowl buu keen jiro marka de ninkan meesha waa xirtay waa nin meeshii xirtay nin joogana ma laba waxyaaloodna waa kala duwan yihiin nin baa meeshii la soo jooga oo fadhiya oo hadduu rabo hadhowtay laabta wuxuu ku hayaa hebel baa uga kici doonta iyo meeshii bannaan oo aan qof jooga la arag baa dhar la iska dhigtay ama calaamo la iska dhigtay laba masalo kala baxsan laakiin ligayrihi gayrkiis wuxuu leeyahay isaalatu iska zuuliyo waljuluusu makaanahu booskiisa uu fariisto ninkan wuxuu xaq u yeesha male ويكره الكلام هذا البالك هذا هي والصلاة حال الخطبة خطبة وقت الوجر مرة دي خطبة الوجر مرة لها اللي كرو صلاة اللي بتكن كرو محيري ولا يحرمان واسا مركا اني كراهيه تاعي ساسو كسوقا لكن حديث كي لها هذو لقوا لي ما جمعه مله حديث كاسي وحو تسينايا اني ممنوع كتاعي نكاسي انه inuu hadlo quraankiina hada waa adkeeyay wayda qura alquran fastami'u lahu wa ansitu khudbad waxyaala lagu fasiray kamid ta marka karaahu ka dhigaa taas fa in dakhala hadu galo sallat tahiyata tahiyadi bu tukana faqad oo kale ah waa misala kaliya oo laga soo isnoodo salaad uu tukana adkaar uu ku dhawaaqayana la imaan maayo wuxuu qalbigiisa ku qarsanaya yeelkiisa wax oo dad maqla ku dhawaaqi maayo meesha halkaas nina hadlaaya qof kale haduu meesha ka hadlayo intaas uu xarqalayna marka wax kale la ogol yahay ma jiro salaad haduu tukanayana suu iskaga jooga soo khudbadii nuq socoto inuu kaco salaad tukata uma furna khudbadaas la dhageysan laakiin haduu soo galo tahiyada kale uu tukanaya labadii ragco leeyaan la fariisan oo uu khafifo waa fududayna oo quraan dheer akhrin ma ويندب الكهف كهف بالى السنيه marka tahiyadaas xadiidkii sulayk waa ku jiray ma tukatay laba ragca ma tukatay markaas ma kaco tuko farkac ragcatee ويندب الكهف بالسنية سورة الكهف وآخر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها هبينك الجمعة ما أنت الجمعة بصلي النبي صلى الله عليه وسلم أسجن ولا سنية ويكثر وبضيا في يومها الدعاء الدعو بضيا رجاء ساعة الإجابة ساعة الإجابة رجينا سي ساعة الإجابة وهي saacadda ijaabaduna de maaha saacaddaan hadda maantii afar iyo labaatan u kala qaybsan tahay oo falakiga ah waxa weeye waa muddo yar oo khafiif وهي ما بين جلوس الإمام إمامكم مركو فريستو على المنبر منبر كو فريستو إلى فراغ الصلاة انتاس يكون دحجرت انتاس أي يكون دحجرت انتاس إن هذا إمامكم مركو فريستو مركو خطبة وكو وح كلو لجلها يا مجرتو دعاء سو دعاء دعينا آمين اللي لا ما هني ولا آمسين لكن صلاة دحجرت دعاء بدنا كجرت salaadii dhexdeedii baa duco badani ku jiri karta marka dee saacaddaas waktiga ay tahay axaadiid kala duwanna waa ku soo aroortay oo xadiidka qaarkiisu bacda alcasr sheegahaya xadiidka laakiin xoog ahaan ugu raajixsana waa midkan oo kale saxiixu muslim ku soo arooray inkastoo asaga nafsadiisana hadal la geliyo marka saacaddaas maanta maantii oo dhan دودو عيد الفطر وعيد الأضحى هي صلاة دي سنة مؤكدة سنة الأتكيو شعيرة وموجسة علامة الإسلام هي هي سنة نوالا قد يقول فرد كي فرد لقما دقين سيدة فوق هذا قارك ديرا ما فرد كفاية حديث كي هاد خمس صلوات محوها عربي وإنك ويدين النبي صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام ويدين هي صلاة دي مركو شيء وحيري خمس صلوات في اليوم والليل قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع حديث كاس وحو تسينا هي سلاده إني يهين مفروض كاه شنتاس انت كلانا أي سنين ويندب لها الجماعة جماعة لو سنياها دي waxay ahaan jirtay salaad dadku dhan iskugu yimaado oo jamaacada magaalada iskugu timaado waalaikum salaam waraxmatullahi magaaladaas iskugu timaado tii ugu weyn waa sidii nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabada u tukadeen jamaacadaas ay ahayd waa waqtaha min dhuluuc shamsi qorraxda soo bixideedu ka bilowdaa ويندب والسنية من ارتفاعها كرن قشدد وقدر الرمح ورن وكلا أي كرن قطه إلى الزوال انت لقى قرحدو مركا أي صباح صلاة سنة ولما فرنها صباح دو حوجها صو كرن قطه انت قف سيرها ورن وكلا يكو آذن تهجرته مش عسيك باللعبنيس مركا horana waa loo tukanahayaa saxaabiga hadda magaciisa waa igu soo dhici laayahoo intuu imaamkii soo daahay wuxuu yidhi goortii xogaa qorraxay soo kor noqoto waqtigii sunnada la tukan lahaa wuxuu yidhi innaa kunnaa qad faraqnaa saacatana haadi waqtigaan oo kale waaba ka baxnay waqtigii nebiga sala allahu caleyhi wasalam salaad marka horaa loo tukana marka ila zawaal wuu yidhi وفعلها في المسجد أفضل مسجد كان لقيت كذا فضل بدننا تسعة دواسية كل يوم كاسو حكا في ريوم مسجد كفضيلة يسمى هنا صلاة ماشي لقيت كان جرى بنان بنان بهنجرت ماشي بنان لقيت كان جرى فإن ضاق هدو عريريونا فالصحراء وبنان كيبا أفضل فضل بدن بي marka hade waxaa la rabaa magaaladii oo magaalo islaama in loogu talagalo meel bannaan oo ciidda lagu tukado salaadaha caamka la iskugu yimaado meel noocaas oo kale in loogu talagalo saasay ahayd laakiin dadka magaalooyinka cabiraa waxay iskaga badan yihiin waxay wax ka soo barteen dhul gaala iyo marka arrintaas maba fahmaanba marka waxay noqotay in dadkii masaajid yar yar iyo meelo laakiin kulleyba meelo waaweyn oo naadiyaalihi waa iska jiraan haddii meelahaasoo kale lagu qabto saasaa ku fiican oo beledkao dhan hal meel iskugu yimaado ويندب ألا يأكل إنسان عنب بالسنية في الأضحى عيد الأضحى حتى يصلي أنتو أنتو أنتو كتكو oo waqti waxa soo taxnaa wax la iska cuni jiray subaxdii waa joogahaya wax ma cunahayo ilaa ee salaada uu ka soo baxo markaas wuxuu ka afurahayaa ama udhiyadii ama wixii kale ويأكل في في الفدر عيد الفدر وحنا قبل الصلاة تمرات دور تمرات وترا ترسي سدار marka dhowrka timiroodna kulli xadiiska bukhari uu ku jiray ee labadoodu inay kala bedelan yihiin midna wax la cunayo midna aan la cunayn asagana ee حديث ساسو كلا واقع بلوغ مرام كو يالي وحنا عونين الا وسو تكدس صلاه سعيد الحد ويغتسل وقبيستا بعد الفجر وان لم يصلي يسم بتكم الا دد ان تكرين با صفك كسو قيب غلهيو او حديثكي waxa ku jiray haweenko dhan ba meesha ka soo qayb galayo tii aan daahir ka yahay mid aan daahir ahayn wuxuu dhan waa iskugu imaanayaan salaada markii la gaaranayo intaan daahir ka ahayn xagga iska fariisana marka meel jamc weyn la iskugu imaanayo weeye waa dadku waa soo qubaysana kolba waxa ugu dhow oo ciidda qubayskeeda tusinahayana waxa weeye cali markii uu nin weydiiyey ee qubayska ka warramay maalin kasta iska qubayso maya qubayska aniga qubayska habaan rabaayo ajar kala hayo markaasuu wuxuu yidhi yoomu carafa iyo labada ciidood iyo maanta jumcada saddexdaas u sheeg marka ciiddaas cali qowlkiisaas marka wuxuu tusinaya inuu yahay qubays mashruuca inuu ah wayajuuzu min nisfi leyl habeenka nuskiis buu bannaan yahay nisfuleylkaas meeshuu ka qaadanaya waxaa weeye ciidda dadka beledkan kaliya jooga ma tukanahayaane xataa xaafadaha bannaanka u baxbaxsan dadka jooga ayaa kasoo qayb galaya marka gurigoodii habeenimay kasoo baxay ilaa salaada waxaa la tukan doonaa ayadoo wax yar qoraxdu soo kor noqotaa la tukan doonaa marka habeenimay gurigoodii kasoo baxayaan haddii layla markay beledka yimaadaan ha qubaystaan waxay ku noqonaysaa dhib ayay ku noqonaysaa marka meeshaasuu ka fiirsho wuxuu yidhi habeenka dhexdiisaba waa iska qubaysan karaa ilaa dadkaas habeenimay soo qubaysanahaya wayatadayabu waa is-udgiyaa wayalbasu wuxuu martaa axsana hiyaabihi dharkiisa midka ugu wanaagsan markaa de waxa weeye waa yowmu ziinow wayundabu xuduuru sibyaani caruurtu inay yimaadaan baa la sunneeya biziinatihim quruxdooda oo isku soo baxaas weyn waxa weye shaciira weyn oo la muujinahayo oo ومن لا تشتهى مدا لاشتهينين ولا دمعين من النساء هوانك كمدهنا بغير الديب ايضا عدك سو مرسن ولا ولا زينه قرحنا ان سو قادن نار قرحونا الواننا سو قادن ميسو ايه عدقنا سو مرسن ميسو وكوان لاشتهينا ما ير ير اما waxa way waa kuwi da'da gaari ويكره ولا كهدا حضورك لمشتهات لكن حديثك ام عديه واحد مدرسه انه سيده كدونا وليه asaga hadda fidnada dhinaceedu wax ka fiirsho meesha fidna ka iman karta laakiin xadiidka um cadiya hatta ku mukhadaraadka soo bixi jiray hatta ku aan tukanayn oo dhiiga qaba waa imaanayaan markay takbiirta iyo waxa ay ka qayb galaan iyo ducada muslimiinta hadhow salaada markii la gaadho dhinaca iskaga baxay asagoo laakiin fidnada uu ka fiirshay meesha ويكره بعد ال... و... ويبكر ميا ويبكر بعد الفجر ماشيا وكلها فجر كبعد اسغيو وصعده وصعد با لو تغايا النبي صلى الله عليه وسلم او سي سخنايا دنوا سو سخنايا طريق لو كسبح ويرجع في غير طريقه طريقه سي طريق بحسن كلحسن وا كسو لابنا marka dadka kale way wax si kala hayaa imaamku kuma jiro way taakharu imaamu imaamku waa dib dhacaya ilaa waqti salaat intii laga gaaro inta kala si hormaraysay imaamku asagu waa dib dhacahay salaada waqtigeedii markii la gaaro soo baxaya mar hadduu asagu meesha yimaado takbiirtii baa la joojinaya salaadii buu galaya saasay arrintu ku dhamaanaysa iyo khudbooyinka وينادى الهوى لون ناديا وللكسوف قرح مدوباتك والاستسقاء الربضونتي الصلاة جامعة ساسا ليه aadaankeedii waxa laga dhigaa salaatu jaamica buu marka salaada kusuufku salaad hadda waxay ahayd aan dadku kuna balansanayn lagana yaabay qaarkood madoobaadkaba inaysan ku baraarugin marka waa waa loo naadiyey ama salaada ciidda salaad lagu balansan yahay wey nin walba waqtigeedu og yahay oo lagu soo tashanayo ayada waxba lama naadin jirin ee masaladana waa iska qiyaas weeye waxay ku qiyaaseen maadaama kusuufkii la naadiyo asalaatu jaamica la yidhi salaadaha waaweyn oo la iskugu imaanayo dhanba ayaguna aadaanka aan lahayn saas oo kale wey ماشي قياستاس وهي الركعتان لبا ركعه لبا ركعه يكبر في الاولى مد هو تكبير سدا بعد الاستفتاح انت مركو استفتاح لي ما ذاك بعد يو قبل التعوذ سبعه تكبيرات تضرب تكبير تكبيرها صحابه اقوال كلا دوان با كسو كسو ارورتي midka ugu raajixsan midkan weey inay 7 iyo 5 tahay wa qabla ta'awudi sab'a takbiratin 7 takbiro الله أكبر بيري دعاء الاستفتاح بيقول من هذا كبعد وتضبط تكبير الله إيمانه مركز كبعد أعوذ بالله دير هذا القرآن كي بقله وفي الثانية مدي لبعضنا قبل التعوذ خمسا شن أو غير تكبيرة القيام أنا مدي كسو استاجل القدر ما هي شن أسوي تاجين شن تاسو الله إيمان يرفع بها اليدين لبعض قعمود بكرية لها ويذكر الله الله حسها بينهن دحدودا ويضع اليمنى مدك تدجنها على اليسرى marka yadkuru lahadan abdullah ibn mas'ud ayaa maxaa takbiiraha dhexdooda lagu sameeyay markaas uu rabbigiis buu yusni ala allah wa yadkuru marka salaadii dhexdeedii uu rabbiga takbiiraha dhexdooda rabbigood buu ku xusahayaa midigta gacanta la dajinayo iyo gacmaha kor la yeelayo iyo arrimaha noocaasana ee waxay u soo daliishadaan xadiidkii takbiirta salaada mafruudada lagu soo marayo gacmaha markuu allahu akbar ilaahu kor u qaaday xadiidkaasi uu soo qaata ولو ترك هذوك التكبير تكبيرتي أو زاد فيه وكزياديه لم يسجد للسهو سجود ما هي هذو تكبير زائد اللي ما هذو انتو تكبيري كقلدمان وحقدره أما وحكته سجود سهو الملك ولو نسيه هذو تكبيري يودن بحلمامو تكبير كي بحلمامو وشراعة وقلقلو في التعوذات أعوذ بالله ذي مغنقلو في التعوذ مياه وشراعة في التعوذ وقلو فاتوا كتغي waqtigiisi waa soo dhaafuu leeyahay aduu acuud billaahi qiraadii uu galo bis waa iska socona takbiirahaasina ee wuxuu oran jiray walasna fardan walaa bacda farad salaaduu jabaysana maahan bacdi sujuud sahwi loola imaanayana maahan waxay ka mid tahay sunanta salaada kamid takbiirahaas ويقرأ في الأولى وحو أخريا قاف وفي الثانية اقتربت وإن شاء قرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية لبدا النبي وكسو عرون صلى الله عليه وسلم ثم يخطب بعدها خطبتين لبا خطبه الله إيمانا كالجمعة جمعة لغو قياسي وما دام خطبة أي تاي خطبة دي جمعة لغو قياسي جمعة وكالو لبا رقع خطبة الله إيمانا هيا مركو لما يفريسانا هيا مركاسو استاقا هيا مركاسو قياسا على الخطبة على الجمعة ويفتتح بالأولى وحكو باللابنا هي ندبا بتسع تكبيرات سقال تكبيرات أيوكو باللابنا هي والثانية بسبع تضبع أيوكو باللابنا هي taasna عبد الله عبيد الله بن عتبة بن مسعود عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود baa wuxuu sunna ahayd asaguna taabici uu ahaa saxaabi meesha kuma jirin marka ee aduu aasaar kale sanad ahaan aan saxiix ahayn ayagana waa ku soo araarooreen marka takbiirahaas ku bilbilaabanaya maanta hadda waa iska maalin takbiir laakiin masaladan waxa ku soo arooray waxa weeye waa asarkaas walow khadaba qaacidan asaga oo fadhiya hadduu khudbo akhriyo jaaza waa iska bannaanta marka hadee khudbadii uun khudba iska sunnaa iyo meelahaas inuu ka guda galay maahan khudbadu munaasibkeedu waxay ahayd in khudbada jumcada qiyaas ay ku tahay iyadana waa loo istaagi jiray watakbiiru mursalun takbiirtu waa mursal ee istaaga khudbada kulleeba khudbada aan sunnaha meeshaas uu ka ka ambaqaaday jumcihii bay lagu qiyaasaya jumcaha khudbadiisa waa loo khudbadiisa waa loo istaagi jiray watakbiiru mursalun mursal wey waa muqayidun labadaas ay u kala qaybsataa mursalku waa midaan meel ku xirnayn oo la iska wada hayo muqayidkuna waa mid meel ku xiran falmursalu huwa maa laa yataqayadu bixaalin xaalad waxaan ku xirnayn wey bal fi lmasaajidi ayaa lagu lagu takbiirsanaya walmanaasili guryaha waariiq takbiirtaas waxaa la yahaa mursal meeshii la maraayo waa la takbiirsanaa يسن ولا سنية في العيدين لبدا عيدود من غروب الشمس قرحدو دحيديدا ليلتي العيدين لبدا عيدود لمهمين كودا قرحدو اي دعدو الى ان يخرج الامام الى ان يحرم الامام امامك انتو كحرمدو بصلاه العيد عيد ثلاثه تكبير تاس لبدا خد عيدود بو لهدهي ميد ولبا قرحدو markay dacdo habeenki ciid la gaara takbiirta la bilaabaya meel walba la marhay waa la iska takbiirsan illa waa brig illa imaamka uu salaada ka galo imaamku markuu yimaado markaas la joojinaa imaamkuna hadduu yimaado safka la fariisan mahaye salaadu hore ka gela hadduu imaamku yimaado ilaa waa soo dahaya sida dadka kale soo degdegi maayo hore usii takbiirsan maayo takbiirtaasna meesha la iskugu yimaado kaliya in lala sugto maahana dariiqa iyo masjidka iyo guriga iyo meel walba waxaa la rabaa in habeenkaas shaciradaas inay muuqato meel walba ka muuqato taqriiban hadda meel on la iskugu yimaado maahana dariiqii iyo masjidkii iyo muxuu ahaa guryihii iyo wax noolba maaha hadda waa dhimatay sida muuqanaysa waa sunno in la soo nooleeyo u baahan taasi marka waxaa la yidhaahdaa waa mursal meel ay ku xiran tahay ma jirto salaad kuma xirna xaalad kuma xirna wax kuma xirna qoraxdii baa dhacday ilaa imaamku salaada uu ka xarmado intaasaa la wada والمقيد مقيد هو ما يؤتى به وحلا لا يمادو عقب الصلوات صلاه جدالكم صلاه markii la tukadaa la imaana من يصن في النحر عيد النحر يبقى لسنية عيد الحر فقط من صلاة من صلاة ظهر النحر اللي قبل لابه إلى صلاة الصبح آخر التشريق آخر التشريق أنت اللي قال الصبح هذي مركز سيدي علي وتكبير سنجري أو ما أنت عرف الله قصوا بالله إلى عشر أيام التشريق ملاسهم أي كنت جيس marka wuxuu yidhi min salaati min min salaati duhri naxri ilaa subxi ayaam tashriiq kolleyba raajix ayaga waxay ka dhigaan ilaa casri ayaam tashriiq yukabiru wahuwa ayaam tashriiqa midka ugu dambeeya raabicu lciidi ciidda maanta afar ku awey oo maanta ciiddaa iyo saddex beri oo ka dambaysa ayaa takbiirta lagu jira يكبر خلف الفرائض فرض ياشا قدالكودو أيو أيو تكبير سنة المؤدات والمقضية تي لقضينها من المدة مدة دحية تي كتكتو لقضينها يو قبلها كهر مدي تكتي يو المندورة تي لندري يو الجنازة تي يو النوافل مركا صلاة دي قدالكودو مركا صلاة اللي تكدال على إيمان وقتها سوى اسكا شعار التكبير culimada qaarkood maba abdullahi ibn cumar iyo kale maba u arki jirin basalaadii wax ku xirane ayaamaha minan la joogo suuqa iska tagaan markaasay takbiirsadaan markaasaa suuq oo dhan mar isla kaca maba u arki jirin ayaa inay ku xiranta walow qadaa fawaa'ita almuddati muddadaas salaado ku tegay hadduu qadeeyo bacdaha bacda ayaami tashriiq bacda hadihi almudda ayaamihii tashriiqa ma salaadi ka tagtay waa halmaamay salaad baa ka tagtay ama waa hurday hurdadii bay uga tagtay ayaamahaas dhexdooda ma qadayna ka gadaal buu qadaynahayaa lam yukabir ma takbiirsanayo takbiirtu shicaar maalma iska leeyihiin buu ah shicaar maalmahaas ayaa mutashriiqa iyo ciidda iska leeyihiin ayuu ahaaye maantii horaa salaada iga tagto salaadii waqtigeedii aan takbiirsanayo takbiir ma gelayso takbiirtaasi waxay ku xiran tahay maalmahaasay ku xiran takbiirtu hadda sideeda waa iska dikri laakiin shacaarkan la muujinahayo oo kor loo qaadahayo oo waqti baa leh wasiiqatu allahu akbar allahu akbar allahu akbar siiqadiisu saas marka siiqad go-an oo qur-aankii sheegay ama nebiga sala allahu calayhi wasalam uu magacaabo intaas go-an ma jirto aahaarta wax ka soo carooray saxaabada mar saddex saddexdan oo kale cabdullahi ibnu cu- eh, ibnu mascuud afar jeer oo afar afar afar buu ka dhigay فإن زاد هدو كردي ما اعتاده الناس ضدك وحي كعادة يستهن فحسن وهو الله أكبر كبيرا إلى آخره هدو كدرانا لب ماله و- والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة ونصير لا إله إلا الله وحده صدق وعده هدو كواس كدرانا لا بأس به. ما دام وحق أن لير أنت سلام الله في كراهي سنجرين إيه تكبير القرآن كيسكا إطلاقي النبي صلى الله عليه وسلم تكبير أم إيه أمر إيه إطلاقي وأرنتو سيداس أي إسكا هيد مركا إيه تكبيرها سودان واسكا واسكا كافنا ولو راى في عشر ذي الحجه هدو ارك شيئا من الانعام حوله هدو اركو إيه غنا إيه محوها إيه حوله هو اركو هداياتكي iyo wax hadu arko waa takbiirsana fal yukabirha takbiirsa walitukabbiru allah ala ma hadakum إيه marka إيه waa u takbiirsana باب صلاة الكسوف مدوبات كي صلاة دي سيو صلاة هي وهذا أحكام تخاص على هذا ولي الوجراء عيد وكاسو تكبير وحيال الديرات إلا تهيبا يمد آه، صلاة الكسوف وهي سنة مؤكدة سنة لا أتكيوه النبي صلى الله عليه وسلم قرح المدوباتي آه، مسجد كيبو قلايو ضدكي ودن بايسكو يميدو مركاسا وحي مقنا واللو نادي إلا ضدك غاربا وحي سميان بأن قرنين wax ay sameeyaan ba garan maayo qoraxdi waa madoobatay maxaa la sameeynaa marka waa loo naadiyaa salaatu jaamica salaatu jaamica masjidka iskugu soo urur wayundabu lahal jamaacatu jamaaca loo sunneeyaa fil jaamici masjidka jaamica in lagu tukado meesha jumcada lagu tukado wayaxduruhaa waxaa kasoo qaybgalahaya man laa hay-ata lahu min annisaa hay-adaas macnaha ee, qurux iyo la ishtiheeyo qofkii aan lahayn ama ziine ay qaadatay ama ee, shabaab kuwaasaa kasoo qaybgalaya kuwa kale gurigooda iskaga tukana wahiya ragcataani laba ragco wey labadaas ragca laakiin ragcooyinka kale waa ka duwan tahay midii walba laba rukuucood iyo laba sujuudood bay leedahay وأقلها أنت وغير أن يحرم إنه حرمده وي فيقرأ الفاتحة فاتحة وهو أخريه ثم يركع وهو ركوعه ثم يرفع كر نقضه مركم ايش اعتدال كان نقول لها فيقرأ الفاتحة فاتحة دي وأخرنا هي ثم يركع وهو ركوعها هي فيضمئن الركوع دي وكحسله ثم يسجد وسجوده سجدتين لبس سجود فهذه ركعة وهل ركعة marka waa intii ugu yar ee suura faatixadii uu akhrinayaa suurad gaaban buu akhrinayaa waa istaagahayaa ee ictidaalkii meeshiisii haddana faatixadii uu akhrinayaa suurad gaaban buu akhrinayaa waa iska rukuucaya waa intii ugu yar oo soo gaaban mukhtasarkan soo gaaban haddii kale qur-aan dheer baa la akhrina فهذه رقعة فيها قيامان لبا استاق با كجرا وقراءتان لبا أخرس والركوعان لبا ركوعود با كجرا لبا سجود صلاة ولبا واله ثم يصلي الثانية رقعة لبا بتكنها كذلك sidaas oo kale uu tukanahay walaa yajuusu ma banaana ziyaadatu qiyaamin qiyaam in la ziyaadiyo iyo wa rukuucin litamaadi lkusuufi kusuufkiisii taagmidiisa salaadii baa la tukaday markii labadii ragca la tukadaa waxaa la arkay weli qoraxdii sidii u madowda ama dayaxii sidii u madow yahay ragco kale lagu sii darimo waa la iska salaameysanahayaa waa la rabbiga subxaana watacaala ayaa la xusaya waa la istikfaarsanaa walaa yajuusu naqsu nusqaana ma banaana litajaliihi lihee litajliyatin faydmid darteed oo uu faydmay darteedna loo nusqaamin ma markii hal ragca la marahayo oo qiradii lagu dheeraaday ayaa dayxii ama qoraxdii iftiinkeedii soo baxay waa la dhammaystirayaa ragcada kale wa akmaluhaa sida ugu kaamilsani waxa weye an yaqra'a bacda aliftitaaxi waltacawudi walfaatixati intaas markuu akriyo albaqarata inuu ku akriyo fi lqiyaami alawal wa aali cimraan fi athaani suuratu aali cimraan walnisaa fi athaalith walmaa'idata fi alraabic وأنت لو قياس النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك ويسبح في الركوع والتكبير سدا الأول بقدر 100 آية من البقرة ركوع دي وكداها هي ركوع الأول وفي الثاني بقدر 80 سديتا آية قدر كد وفي الثالثة بقدر 70 وفي الرابع بقدر بقدر 50 كنت آية وباقيها انت كلو كسو هرتينا كغيرها من الصلوات سيده لو سجودها وصلاه كله سيده masaladiisaan marka hadda waxay u dhowdahay inay ku socoto sujuuddu ayadu wax la dheeraynayo kuma jirto laakiin sujuudda waa la dheeraynayaa axaadiidtana waa ku soo aroortay waa la dheeraynaya madhabtana iyadana waa ku soo aroortay وباقيها صلاة انتي سو هرتي كغيرها من الصلوات صلاة كلا لم تها ميشاس marka waxa laga daaweynaa haya salaada kusuufka inaa moodo salaad cusub fi kulli saqiira wa kabiira atrasiye la yeela si salaada kala la yeeli jira la yeelahay meeshii aan lagu oran waa ka bedelan meeshii aan lagu oran salaada waa ka bedelanta si salaada kala la yeeli jira la yeela كغيرها من الصلوات ثم يخطب خطبتين لبا خطبه اخرينايا كل جمعه marka jumcada waa lagu qiyaasayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa loo ogyahay inuu istaagay oo khudba akhriyo khudbadiisa ay ku jirtay inna shamsa wal qamara ayatan min ayati llahi la yakhsifani li mawti ahadin wala li hayati fa idha ra'aytumuhum fadhkurullah wa fafza'u ila salat waa loo ogyahay inuu khudbadiisa ku jirtay laakiin ee khudbooyinka sidoo uu akhriyay intaas un baa soo aroortay marka waa lagu qiyaasayaa فإن لم يصلي هدوسن تكن حتى تجلى الجميع إلى قرح ديو دنو ودا فيدنت أو قابت أما أي دعل كاسفة أيضا مدو أو, أو طلعت الشمس قرح دي أي صبح والقمر خاسف ضيحي مدو لم يصلي لتكن ضيح هبينكي أي سلطانكي سوها وجوه هدي أسوى مدو أو دعه أما قرح صبح ضه وقت جيسواتي صلاة سبب تله إن لما سوى قديه صلاة وقت هذا قرح صبح ضه haddii waxa madoobaada qorax ay ahayd oo ayadiyo madow ay dhacdo walow axrama hadduu xarmado fatajallad ay faydanto aw qaabad ay dhacdo kaasifatan ayadoo madow atamaha waa dhammaystira salaadii uu ku dhex jiray la goyn maaye waa la dhammaystira laakiin mar haddii ay ayadoo aan salaadba la gelin ayada ay faydanto salaad la soo qadaynaya ma jirto waa dhammaata باب الاستسقاء صلاة الاستسقاء روب دونتي صلاة دي دوي والله عبار صدي مرك الله عبار صدو صلاة بالله تكنها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتكذي ربي يسببري صلاة داس مرك وحي كلا نقونيسا هدي إمامك أسوه صلاة جمعة كجير خطبة جمعة كجير روشيغو وأما أود دمعه خطبة داس دحي دو ربي يتكبري ربي يسكبري سبحانه وتعالى هدي صلاة دا هدي كلانا salaadeeda si gaar ah loo tukanaya banaanka la iskugu baxaya waa la tukanaya rabbi baa la baryahay subhanahu wa ta'ala waa la istighfaarsanaya inuu alle subhanahu wa ta'ala rabnis marka istisqaaha saasu وهي سنة مؤكدة وسنة لا أتكي ويندب لها الجماعة جماعنا ولون ولون سنة بنانك على إسكوب بحر فإذا أجدبت الأرض لولك هذه العبارية أو انقطعت المياه بيه أي قوان أو قلت بيه أي يراته بيه أي يرادان وبيه يري أي دعضه وعضى الإمام إمامك ووانينه الناس ذاتك وأمرهم بالتوبة توبة أمره يو الصدقة صدقه ومصالحة الأعداء على إن له شيء سيو لبدي على وصوم ثلاثة أيام سدح برين للصوم وحيالها صوران مركا صلاة نوع عسلو تكذي وصلاة دي مركي اللي تكنها وحيالها نوران الله يسكت داري والنبي صلى الله عليه وسلم وقت وسلاده تجيسان لهم سوغرين لكن قضبضان ميشا لغو شاقين مدو ولبقار كيسا أيو دعاء أقبل كذا وقيب قاتا mid walba gaarkiisa maalan toobada in la toobad keeno toobadaasi waxay ka qayb qaadataa rabbiga subxaana wa tacaala dadka ducadiisa inuu aqbalo iyo inuu dhibkii dadka saarnaa ka dejiyo sadaqada iyaduna sidii oo kale musaalaxatu lacdaa waa ka xadiid ku jirtay markii rabbiga subxaana wa tacaala usbuuciiba hal mar camalka loo kor yeelo oo dadka uu dembi dhaafahayo labada oo caloosha wax iskaga qabta wuxuu leeyahay labadan uu kaadshay ilaahay soo heshiiyay inta kale hadii loo dambi dhaaf marka ducada aqbalkeeda to wax aqbalka dadku inay heshiiyaan oo qulubtooda isku soo dhawaato qayb weyn bay ka qaadata marka wuxuu leeyahay suldaanku dadka colaadda u dhaxaysa iyo hal heshiisiyo si rabbiga subxaanahu wa tacaala jamco dhan wax nooga aqbal saddex beri la soomo soomku asagana hadee qofka saaimka dacwo ducaa aan la radinayn buu leeyahay marka waxyaalahan oo dhan ducada maadaama aqbalkeeda ay ka qayb qaataan ayaa waxyaas oo dhan uu kasoo qayb geliyay ثم يخرجون وبحرين في الصحراء في الرابع مانتا أفراد إلى الصحراء بنانكا سياما أيوه صومن أي أبحايان في ثياب بدلة در أديكتا أيوه قبا در قرقرحون يلا سوق هذا ما هي ربك يبال اسكو بهم بينا هيا در كقف دتكو اسكو شقي سنجر ويخرج وحصوبها غير ذوات الهيئة قروح لكو صاحب غير كودو من النساء هوينكي أنا هوينكا وحي فدنا لوغا عبسانا هيو إني دنبيبا ماشي كابور مو على سوق عايو حولي دتك على صوبها من النساء والبهائم بهائمتي ولا soo bixinaya xoolahi ayagana ha qayliyeen wa shuyuuq odayaasha hadii odayaashaas ayaguna intaas ku soo dhex jiray islaam ku soo dhex jiray oo daada ku jiray inuu Allah wax ka aqbalay waa u dhow yihiin walaal taariq aruurtii wasiqaari dadka yaryar wasulxaa'i dadka wan wanaagsan wa aqaarib rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam ee qaraabada nabiga sallallahu alayhi wasallam wixii marka dad oo meesha joogo dhan baa banaanka isku soo baxay rabbi baa mar gacanta loo wada taagay wayustasqawna bihim waa lagu roob doonayaa wiil qaar ayaa kamid ah leey duceeyo rabbiga inoo barya ayaa leey sidii Umar Abbas uu yiri Abbas rabbiga inoo baryo ويذكر كل مد كستا وحسايا في نفسه صالح عمله عملكيسه wanaagsan ويستشفع به alooga erga dalba nin kastaaba markuu rabbigii baryahay wuxuu xasuusanaya amal alla dartiis uu sameeyo ikhlaas ah iyo sharcigana waafaqsanaabo soo xasuusanaya amalkaas uu rabbigu ku baryahay si saddexdii nin oo nabigu ka sheekeeyo bani israa'iil habeen intay gud galeen dhagax weyn ku soo dago afka ka daboolo nin walba wuxuu xasuustay amalkiisa kii ugu fiicnaa rabbigii ku baryay markaas xoogaa laga dhaqaaji ilaa midkii ugu dambeeyay markuu baryay meeshii oo dhan loo baneeyo iska baxeen marka ariiri baa lagu jiraa ariirigaas waxa la xasuusanaya nin walba amalkiisa wixii ugu wanaagsanaa uu rabbigii ku baryay وين خرج هذا يصوب عن أهل ذمة أهل ذمة وحوي وقال مسلمين تكوهز جرته ومسلمين تمسؤول كتهي ومسلمين تس لدجن هذا يصوب عن لم يمنعوا لودي ما يصوب حننا مرها لكن لا يختلط لا يختلطون بنا نديهم هياني ميل جارها اللي يستأجينها هياي وضد ربي وشريك يلايو إن عرض يسكسو دكتا صورة قاله بس يعني عرض أنا كنا نقول عندك أهل الجماعة سكفرت لدح قريم وهي ركعتان لا ركعة وهي كالعيد ثم يخطب خطبتين لو خطبه اخرنا كالعيد خطبوين كاسو العيد دي با لو قياس الا انه يفتتحهما وحو كبلاابيا بالاستغفار بدل التكبير ماشو تكبيرو لا ايمان لها عيد ميدان وحو لا ايمان استغفار ما انت استغفار بابابكي لو جرايو ربي سبحانه وتعالى ذنب لا غلاي وهي waxa waxaanu noogu riday marka istighfar baa lagu jiraa ويكثر فيهما لبد خطبه وبدنها من الاستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ايو بدنها ومن استغفروا ربكم انه كان غفارا الايه ايداسنا وبدينا ددكو حسوسينايو دد دنبغينا arrintaan u dhacday rabbigiinu toobad keen ويستقبل القبلة قبلته وجيسنها في اثناء الخطبه خطبه dhexdeeda ee nabiga sallallahu alayhi wasallam salaada ducadu ku badiyay ee khutbada ducadu ku badiyay ee khutbadii dhexdeeda ku jirana qibladu u jeestay ويحول ووريجنها رداءه قئيسنا ووريجنها وقاس بنعي مدك حيقي بدح بالمرسينها يا كركي حيقي هوس بالمرسينها ولا اسدوا مرسينها دين عانا القوانا دين عكلا ولا كلا قدنا ويفعل الناس كذلك ضدكنا ساسي يلها ينسيد حالة دان دبكا هم أنكو جرن ربك سبحانه وتعالى حالة كفي عنه قبتل سكاملة ويبالغ وكحل يرانا في الدعاء سرا وجهرا مدو قرسنا مدو كداريسنا يا ربك سبحانه وتعالى وبريه فإن صلوا هديت كذان ولم يسقوا أن لو ورابين أعادوها وعلينها ينقوصا ما هياني هذا نمر كلا ربي قد بريها سبحانه وتعالى وإن تأهبوا هدي إسدياريان صلاة إسكو دياريان فسقوا لو ورابي قبل الصلاة صلاة دهورتي مركي صلاة دي استسقاها لإسكو صبحوا لإسكو يميد بحروب كي يميد